كريما باحتجابي باحتشامي أفرغ الآن احترامي waataa dhegeystayaal barnaamijka ayaad weli maqlaysaan ee dhuuxa waraysyada idaacadda alfurqaan qodobo kala duwan ayaa nagu soo wajahan hase yeeshee markan sidaad ogtihiin waddanka soomaaliya waxaa duulaano kala duwan kusoo qaaday dalalka diriska iyo waddamo kale oo fargelin qaawan ku haya sanadkan iyo dabaaqadiisii iyo kii horeba lasoo dhaafay dabaaqadiisii kanna horaantiisa waa ay sii laba jibaarantay faragelintaasi culmaa udiin aad u fara badan ayaa caawa waxaan dhex dhignay aragtidooda ku aadan umuurahaas dood ku saabsan waxaa doodan ka qaybgelaya sheekh sahal cabdiraxmaan oo ka mid a culamaa udiinka ku nool wadanka switzerland sheekh jaamic cabdisalaan oo isna ka mid a culamaa udiinka diinta islaamka iyo sheekh taqawudiin oo isna ka mid a culamada diinta islaamka ee wadanka soomaaliya ku nool iyo sheekh cismaan shire ugu horeen culamaa udiinkan waxay ka tacsiinayaan geridii ku timid sheekh daahir aways
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد waxaan leenahay sheekh dahra weysilaahi u naxariista subxaana wa tacaala naxariistiisa allah ka waraabiyo inu wuxuu ahaa ilaahay diintiisa u khidmeeyo oo qur-aankiisa dadka bara oo la yiri waa mataqaana khayrukum man tacallama alqur'aana wacallama marka ilaahay inuu camalkiisa aqbalo oo raani noqdo oo jannada waasiciyo kusoo dhoweeye maarka martaqaado macnaha dusheeda sarraysa ayaan ilaahay uga baryaynaa ilaahay ha u naxariisto tehladiisina uga tacsiinaynaa iyo ummadda oo dhan بسم الله الحمد لله اللهم صل على محمد إنا بالله وإنا إليه راجعون إلهي الله سبحانه وتعالى وقتigiisa oobsaday isagoo wax badan diintiisa oo khidmeeyey allahu naxariisti janno allaha ka waraajiyo daahir aweys oo loo dhalay aabaha mujaahidiinta xasan daahir aweys baan marka hore si gaar ayaan ugu taxjeenaya dhammaan reer daahir daahir aweys oo dhan waan u taxjeenaya ilaahi subxaana watacaala isagana maaragta jannada firdowsa allaha geliyo miisaankiisana camalkiisii iyo dacwadiisii iyo qur-aankii uu dadka baray muddo badan kasoo shaqeynaya ku gaboobay khayrukum man daala cumruhu xasuna camaluhu allaha ka aqbalaan leeyahay ee ummadda soomaaliyeed waa uga tacsiyaynaa asalaamu calaykum waraxmatullah ilaahay jannadii firdowsa ka waraabiyo imaamkii iyo macallinkeeni weynaan iyo sheekheenii sheekh daahir weys runtii wuxuu ahaa sheekh aad diinta ilaahay ugu khidmeeyey arday badan iyo macallimiin badan iyo xufaad badan soo saaray waxaa daliil u ah taas oo keliya ugu filan oo hadda ammaan iyo ugu filan sheekha ilaahay subxaanahu watacaala agtiisa inay dhashiisii iyo awlaadiisii iyo dugadiisa ilaahay ka dhigay dad culimo ah oo erdiina dad saalixiin oo wanaagsan inuu ilaahay ka dhigay subxaanahu watacaala marka insha allahu tacaala isagana waxaan ilaahay uga baryaynaa inuu ka dhigo kuwuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ahlulqur'aani hum ahlullahi wa khaasatuhu kuwaa inuu ilaahay ka dhig ka mid dhigo ayaan ilaahay subxaanahu watacaala u weydiinaynaa runtii wuxuu ahaa sheekh qaali oo naga wada geeriyooday cimrigiisana kusoo qaatay qur'aan iyo diinta ilaahay subxaanahu watacaala u khidmaynteeda iyo adeegiteeda iyo bulshada tarjeenteeda marka waxaan leenahay sabr iyo iimaan allah naga wasiiyo dhammaanteen muslimiinta guud ahaan meel kasta ee adduunka ka joogaan gaar ahaan bashii iyo awlaaddii iyo dugadii saalixiinta allah sabr iyo iimaana ka siiyo ilaahayna ha u naxariisto jannadiisii firdowsaydna allah ka waraabiyo allah ka mid dhigo kuwii nabiga maciisa noqda sala allahu calayhi wasalam marka insha allahu tacaala waxaa leenahay muslimiinta guud ahaan ilaahay subxaanahu watacaala loo soo weydiiyey sheekha inuu ilaahay ka mid dhigo dadkii iyo sidiiqiintii iyo saalixiintii iyo shuhadadii iyo ambiyada noocooda inuu ilaahay ka mid dhigo marka waxaan leenahay ilaahay ha u naxariisto subxaanahu watacaala annagana sabir iyo iimaan ilaahay ha naga siiyo dabadiina ilaahay nama fitneeyo subxaanahu watacaala saasaan isagna leeyahay wallahu aclam بسم الله والحمد لله وصلاة الله وسلامه على رسول الله أخواني في الله وحان مركة ورا سلامة يا إلى عطا أفرقان إيو دليل يرد كشقي في إلهي أحسيو مدى إسلام كان الله قاعصه إلهي النبي كري أدوني آخر من دلوان وحان نصد مدى يوم مدى إسلام كان ورا وتعسيرين معلم دائر أويس geerida ku timid ilaahay subxaanahu watacaala ilaahay subxaanahu watacaala waxaan u weydiinayna dembigiisa inuu dhaafo fardaysana ilaahay ugu bishaareeyo annagana ka dhacdiisa usan na fidmaynin waxaana mujaahidiinta iyo ehelkii iyo mujaahid ilaahay xafida xasan daahir aweys iyo wadamada kaleeto oo na dhalatay aan la taasiyeynaa iyo nafsanada iyo muslimiintaba geeridaa ku jeed waana xaq weeye waqti fiicana ilaahay waa siiyey si wanaagsanna waa u rajaynaynaa olana anaku sakiinayna laakiin khayr badan baan ku tugaynaa ilaahay subxaana watacaala intaas ayaan yaan ugu talagalay inaan ka dhaho intaa ku tihin mucalinka ilaahay subxaanahu watacaala shaqadu qabtay iyo miisaankiisa xasaanka ugu buuxiyey iyo awlaadtu ka tegay oo ilaahay diintiisa ku ku jihaadayso rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam laa ilaa maata ibni aadama inqataca camalu ilaa bithalaata walow faala yaduhu ilaa waa in dad badan oo lagu intifaacayo marka waxaan rajaynayaa sheekh macalin daahir inuu intiiba ka tegay baan aada u rajaynaya marka ilaahay miisaankiisa badana ilaahay subxaanahu watacaala ma sakinayo laakiin khayr badan baanu yaanu u rajaynaynaa jazakum allahu khayran in su-aasheen ayaan gudageli doonaa ee mawduuca in caawa ku saabsan in marka hore sidaad ogtihiin wadanka soomaaliya oo ilaayaadka dalka soomaaliya cadaadis kala duwan ayaa hadda saaran oo duulaan kala duwan wadamada dariskale ah ay kusoo qaadeen oo si weyn loo dareemayaa in aragtida culamaa udiinka bal ka war arrintaas ku aadan sheekh jaamac adig noogu hormar bismillah waxaa la wanaagsan yahay oo aan qofna ka daxsoonayn maantay in waxyigii nabiga calayhi salaatu wasalaam uu inoogu maaragtay sheegay inuu xaq noqday in gaaladaas u keensoo bahaysan doonto ummaddeenu ay noqon doonto daad xoor mataqaanaa qashina markii arrintaa la weydiiyo lu yidhi maanaga dadka ka yar maalintaas marka dadku ayna hareereen doonaan rasuul allow ummaduhu na wuxuu ku jawaabay maya waa badantiin maalintaas laakiin waxaad tihiin daad xoor baad tihiin wufaa ka wufaa'i sayd ayaad noqonaysaan waliyuqlifana allahu fii quluubikum ruuxan waaniguna waa maxay waxa weeye xubu dunya wa karaahiyatu lmowt ummaduhu waxay inoo soo hareeyeen waxyigiina waa xaq noqday waxayna ogaadeen inaan khusaalo noqonay oo heybadii mataqaanaa inaga heybaysanayeen iyo cabsida inaga baqyeen ilaahay qalbigooda u ka saaray annagiina ay nagu soo wareegtay cabsidii iyo mataqaanaa iyo duligii iyo maaragtay mahaabala-aantii marka taas weeye waxaa dagaalka keenay maantay waxayguna waa xaq noqday gaalana waxay dareentay inay maaragtay maanta ay duligina saaran yahay qarnigeena waxaa la oran karaa la wada garanayaa inuu shabaho qarnigii toddobaad nimankii tataarka ahaa ay isugu soo qaadeen caalamalislaami dagaalka ay dhahayeen dadku waxna nanaga nala safta iyo wax naga soo horjeeda ma ahan wax saddexaad ma aanu arki karno tii baa dhacday maantana saasay qoladaana leeyihiin marka sibadan haysataa intaa weeye haddii ilaahay waxniga ummadda uu ka saaro xubu dunyaa waa karaahiyatulmowt dadkii la rabay inay dadka ay arrintaa uga digaan xubu dunyaa iyo karaahiyatulmowt ayagii inay u bilaabaan oo yidhaahdaan dhaqaalaha maaragtay ganacsiga ummadda ha loo turo iyo dhibta ha loo ilaaliyo oo adduunkii ummadda adduunkeedii loo naxo aakhiradeedii lagu waarahayay ee qaaliga ahaydna la qiimo tiro waxayga ilaahay muqadaska ahaa ee saldanadii rabbi la xoogay ee maanta lagu bedelayo ilxaadka iyo dacaaraadka iyo dulliga iyo raggu ha isguursado waxaasna mataqaanaa in loo hegdo oo gacmaha loo raarixiyo dadkii in saas maaragtay lagu wacyigeliyo arrintaas runtii waa arrin beer xanuun leh haddii la fahmo cilada noocaasa oo ah in ummadda waxaa haystaa uu waaniga yahay xubu dunyaa wa karaahiyatulmowt uu yahay ummaddu dhimasho haddii ogolaato dawladda usoo baxdo cid haweysan karta gaale iyo madow iyo cadaan midna inaysan jirin taa haddii la garto waxa weeye cudurku waa baxay sideedaba waxa weeye cudurka haddii la fahmo caafimaadkiisu waa dhowya maanta ummaddii waxay fahmi laadahay arrinkaasay fahmi laadahay ninkii jaahil ahaana waxa weeye gaaladiibuu ka hor ordayaa oo mid maaragtay kursi raadinaya iyo mid majan qaadaya nolol raadinaya waxaas ayaa ummadii ilaahayba ka dhigay ninkii baraarujin lahaana waxa weeye ma ma uma socdo cilada ummadda haysataa taa weeye gaalana waxa keenay taa weeye marka wixii inagu aynu koley ka samayn lahayna waa waa dib dhiganaya wabilahi tawfiiq sheekh cismaan adiguna maxaad ku dari lahayd oo kaaga aadan warka sheekh jaamac ee su-aasha ahayd la xiriirta in duulaankan wadamada deriska ay kusoo qaadeen maxaad raaci lahayd bismillah alxamdulilah allahuma salli calaa maxamed wacala ali maxamed waxaan raacinayaa ilaahay subxaana wa tacaala qowlkiisii walan tarda canka alyahuudu walannasaara xataa tatabica millatahum waxaad ogtahay muddo badan oo dadku ay dhibaato ku jireen oo markay maaragtay joogeen nimankii maaragtay dabaqayaashaha ummaddu socodaysa dhibaato badan wadanka ay ka jirtay gaalada duulidin laakiin gaalada waxay nagu soo doorshay markii shareecada islaamka aan qaadanay oo ilaahay kitaabkiisa la hirgeliyey oo ilaahay subxaana wa tacaala intaasoo gobol diinta ilaahay lagu maamulayo ayna arkeen wadanka oo dhanna in hawshaas ay ku sinqayso oo loo socdo shareecada ummadiina maaragtay tawxiidkii ay fahmatay oo diintunga ay ku balaarugtay oo ay jeceshahay inay maaragtay ka tagto nidaamadii qabaa'ilkii la heshiisiyey khayr badan iyo amni badan iyo nabadgelyo badan iyo naxariis badan oo xagga diinta markii la helay oo ilaahay subxaanahu watacaala uu khayrna siiyey ayaa gaalo waxay nagu soo qaatay duulaan caalami ah oo aanay maaragtay u kala harin una hogaaminayo maraykan iyo reer yurub ayna soo adeegsadeen maaragtay afrikaanta maaragtay deriska ah sida etoobiya iyo maaragtay kenya iyo kuwa uganda burundi marka waxa weeye dhaqaalaha iyo dalcintana iyaga ka dambeeyaan ilaahina wuu nooga warramay subxaanahu watacaala walaa yazaaluuna yuqaatiluunakum xataa yamduukum can diinikum in istataacu waxa uu yidhi kama suulayaan inay idinla dagaalamayaan ilaa ay diintiina idinka celiyaan marka duulaankaas waa duulaan caalami ah waa duulaan gaala nagu soo qaaday waa duulaan ay nagu haysato kitaabka inaga aan haysano iyo shareecadeeda iyo xuduudda ilaahay ee la oogayo iyo maaragtay ilaahay subxaanahu watacaala tawxiidkiisa la faafinayo waxayna rabaan inay maaragtay noo celiyaan inaan iyaga ka amar qaadano oo aan maaragtay qawaaniintooda maaragtay dulmiga ee gaalnimada ee daaquudka inaan maaragtay u noqono waxaad ogtiin alxamdulilahi rabbilcaalamiin markii dadku ay ka xoroobeen oo diintooda ay qaateen oo diintooda ay fahmeen ay fahmeen oo ay ka xoroobeen umamul mutaxida waxay ku sheegaan gaalada midowday markay ka xoroobeen oo maaragtay iyagu ay isku kashadeen baa gaalo duulaanka nagu soo qaaday marka ilaahay subxaanahu watacaala waxaan ummadda soomaaliyeed ugu baaqayaa inay diintooda ku dheganaato oo ay ay aada iyo aad maaragtay salaamo iyo adkaansho ay diintooda maaragtay u yeelato نبينا وكيل عليه الصلاة والسلام كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف مؤمن كسعوب قال وحسكتر وحسكتر هي هي إلهي أبكي سكا خير من الوجه أي بني كضعيف الدل لماذا قادنا يا دل كنا إلهي سبحانه وتعالى ومدى المانتا يكون جيتو وحويا قارهان وحويا شعب كأوئل بدن عدالك سئل جهاتي تجريفان oo maaragtay ay u arkeen maaragtay ragga mujaahidiinta inay maaragtay iyagu maaragtay dhibta ku wadaan oo ay leeyihin haddii xabadda naga daayaan war ilaahay subxaanahu watacaala haddii xabadda laydinka daayo maxaad qaadanaysaan gaalo maxaad idinku samaynaysaa wallaahi waxaad idinku samaynaysaa waa duninimo meesha ugu dambaysay waad ogteen amxaradu markay soo gashay muqdisho oo raggu ay ka baxeen waxa weeye masaajidiina inay ku xaastay inay naagaha ku kufsatay in wax alla waxay doonaan ay ku sameeyeen marka ilaahayna subxaanahu watacaala gaalada rabbigaa subxaanahu watacaala waa ilaahay subxaanahu watacaala baa naga adkaysiinaya oo annaga ilaahayna adkaysiinaya haddaan diintana ku dheganano waana imtixaan weeye gaaladana lagu imtixaamayo waxaana weeyaan meesha fil ardi jihaad ku joognaa khayr badan baana jira dadka muslimiinta waxaan ugu baaqaya dhammaantoodba inay mujaahidiinta garab istaagaan oo dhammaantoodba naf iyo maalba ay ku bixiyaan diinta ilaahay siday u dagaalami lahaayeen waayo waxa weeyaan xasan axmed asalo khayr allah siiyo mujaadaha gabayo badan uu tiriyo waxaa ka mid ahaa walba masax ay noogu hanjabayaan waxaan haysanaa waxaa noo waxaa noogaga filan suurat likhlaas suurat likhlaas baa masaxa noogaga filan masaxa iyo diyaaraadka suurat likhlaas macnaha waa tawxiidkii weeya ha waxa weeye salliga nebiga iyo maaragtay iyo allah akbarta shirika buuxda gabay noocaasaa jiray moogta marka suurat likhlaas iyo tawxiidka oo aan qabsano iyo allahu akbartan ku dagaalano oo ilaahay subxaanahu watacaala naf nafteenna iyo maalkeenna iyo rabanimadeenna iyo kabtideenna aan ilaahay subxana watacaala diintiisa aan gashano ayaan maaragtay cizi ku helaynaa waana kii nabigeenu lahaa calayhi salaatu wasalaam ina allaha yarfacu bihada alkitaab aqwaaman ilaahay kitaabka qur-aanka dadku kor ugu qaadaya wayadacu bihi akhrin kuwo kalena hoos buu ilaahay ugu dhigaya marka insha allah waxaan anigu arkayaa maanta waxaynu maraynaa meel aada u fiican mar haddii diinteeni naloola dagaalamayo oo gaaladii meel kasta maaragtay ay isaga soo maaragtay ay nagu soo deeshay waxay nagu haystaan waa ilaahay kitaabkiisa ilaahayna waa waxa weeye wuuna doortay aan ka faa'idaysano oo shahaado doono oo gaalada gaalo inama almushrikuuna najis ilaahay bay waa gaalo qudhuli aan iska celino oo ilaahay subxaanahu watacaala aan kaashano oo maaragtay aan ilaahay tawxiidka iyo baryada ilaahay iyo xabadda aan ridin intaba iyo inagoo maaragtay saf qura in allaha yuxibu aladiina yuqaatiluuna fii sabiili safan kaanahum bunyaanu marsuus oo aan u kala harin waxa weeye aan gaalada meel uga soo warejeysano ilaahayna waa loo gargaarayaa in taskuruu watataquu laa yadurukum kaydun bu alla yiri subxaana watacaala marka inahaasaan arkaya aan maaragtay dadweynaha muslimiinta aan usoo jeedinaya markaana sheekh taquudiin oo ka mid ah culimaudiinka dooda caawa ka qayb gelaya sheekh taquudiin oo bal waxaad nooga warantaa in culimaudiinka soomaaliyeed marxaladan oo kale ee hadda dalku uu marayo maxaa kala gudboon
bismillahi
iyo culimada ilaahay subxaana watacaala waajibku saaray waajibka uu saarayna waxa weeyaan inay xaqa caddeeyaan oo ummadda muslimiinta ay xaqa u caddeeyaan cadowga ilaahay subxaana watacaala ee diinta cadowga ku ah hadduu noqdo cadow khaarijiyi iyo hadduu yahay mid daakhili habayna inay intaba diinta ay ka difaacaan waajib saaran weeyaan oo ilaahay u saaray ilaahayna wuxuu leeyahay latubayinunnahu linnaasi walaa taktumuuna ilaahay wuxuu leeyahay xaqa dadka waad u caddaynaysaan oo ka qarin maysaan haddaad sidaa yeel weysaanna fa ulaaika yalcanuhum allahu wayalcanuhum allaacinu baa dhahaysa ilaahay subxaana watacaala inuu lacnado malaa'igtiisuna ay lacnado muuminiintu muuminiintuna ay lacnadaan ayaa dhacaysa waxaana dhacaysa sidii ilaahay subxaana watacaala uu ku tilmaamay balcaam ibnu bacuura oo ilaahay subxaana watacaala uu yidhi fansalaha minha faatbacahu shaydaan inay culimmada noqdaan hadday xaqa siduu yahay u caddayn waayaan oo xaqa ay khiyaanaan oo xaqa ay shaxaadaan oo luusluusaan oo maxaanku rahdaday dadka muslimiinta xaq iyo baadilka iskaga dheeraan waxaa imaanaysaa in maxaanku rahdaay ay arrimahaasi dhacaan waxaa kaloo imaanaysa dadka muslimiinta inay diinti ka inxiraafaan oo xaqi laga leexdo waxa uu sabab ahaa culamaa usu oo culimmadu hadday xaqa caddayn waayaan waxaa imaanaysa ummaddu inay xaqi ka inxiraafto marka waajibka saaran wuxuu yahay ummad culimmada islaamka inay ilaahay subxaana watacaala kitaabkiisa iyo sunnada nebi maxamed ay wax walba ka hormariyaan difaaceeda naftooda maalkooda ehelkooda qaraabadooda maxaanku yahay dunida iyo adduunyada oo dhan ilaa qofku uu nebi maxamed ilaahay iyo nebi maxamed uu ka hormariyo iimaankiisu kaamil ma noqonayo nabi waa ka ilaha halaatun man kunna fiihi wajada bihina xalaawati liimaan saddex qofkii laga helo wuxuu dhadhamiyey iimaanka macaankiisii iyo dhadhankiisii buu helay buu nabigu leeyahy calayhi salaatu salaam an yakuuna allahu warasuuluhu axaba ilayhi mima siwaahuma lamarka koowaad waxa weeyaan qofku ilaahay iyo rasuulkiisa inuu wax walba ka jeclaado oo uu wax walba ka hormariyo waa lamarka koowaad lamarka labaadna waxa weeyaan wa an yuxiba almara laa yuxibu ila lilah dadka uu jeclaanayo inuu u jeclaado ilaahay dartii iyo diinta ilaahi subxaanahu watacaala midka saddexaadna waxa weeyaan oo qofka imaamka qofka maxaa kalada laga rabo mu'minka inuu waxa weeyaan waa an yakraha an an yarjica ila alkufri inuu gaalnimada ku laabto uu naco siduu u nacayo in dabka lagu tuuro oo kale uu u nacayo idan culimada islaamka dhammaan meel kasta adduunka ka joogaan waxaa waajib ku ah xaqa inuu qofka muslimka uu isgarab taago oo xaqa uu xoolihiisa iyo naftiisa uu ka hormariyo oo waxa weeyaan xaqa markii lagu yimaado uu yidhaahdo sidii saxaabigii lahaa naftaada ku furo haddii maxaa maalkaaga ku furo xaqa maalkaaga haddii looga soo gudbo naftaada ku bixi oo xaqa ku difaac xaqa wax walba inuu kaaga qaalisanaada la rabaa taa ka soo gudub weliba maanta gaar ahaan oo dadkii muslimiinta ahaa la qaybinayo meel walba muslimiintii lagu gumaadayo meel walba muslimiintii lagu baabi'inayo waxaa culimada looga baahnaa mawqifkii ay qaateen abubakr sidiiq cumar bin khadaab allahuma mustacaan axmed ibnu xambal sheikhulislaam ibnu taymiya sheikhulislaam maxamed ibn cabdilwahaab asayid maxamed cabdillaahi xasan culimadaasi selafka qowlkii maxaan ku dhaha mawqifkay qaateen ay diinta ilaahay subxaana watacaala iyo ummadda qadiyadeeda ay ka qaateen mawduuca maxaan ku dhaha halkaasa looga baahnaa culimadu inay taagaan amaa laakiin wuxuu ninkii ilaahay subxaana watacaala ammaanadiisa dayaca ilaahay waxba yeeli mahayo ilaahay subxaana watacaala waxna u dhibi mahayo ee ilaahay uu ka bedel qaadan kuwaa bedelkoodina ilaahay wuxuu soo saaraya dhalinyaro iyo dad jiil cusub ah oo diinta jecel ilaahay jecel nebigiisa jecel wax walbana diinta ilaahay subxaana watacaala difaaceeda u huraya ayuu ilaahay subxaana watacaala bedelkooda keensanaya marka culimmada waxaa waajib ku ah ina ilaahay subxaana watacaala kitaabkiisa iyo diinta nebi maxamed iyo manhajkii islaamka inuu sidii ay u caddeeyaan dadka muslimiintana ay horkacaan diinta ilaahay inay difaacaan mid gacan ku difaaca iyo mid carab ku difaaca iyo mid maal ku difaaca intaba in diinta ilahay laisgarab taaga wey laakiin dadka ahlu baatilka ah ee xumaanta wada ee diinta ilaahay subxaana watacaala dabargoynteeda maxaan ku rahdaa ka shaqaynaya habeen maalin inay kuwaasi fadlo dhiibaan oo kuwaa lamac noqdaan waxay ku tirsanaysaa inay arrintaa tahay khiyaanatu lilaahi walirasuulihi ilaahayna wuxuu leeya ya ayuha aladiina aamanuu laa takuunu allaha walrasuula watakuunuu amaanaatikum وأنتم تعلمون إلهي يا رسول كيسا خياننا بالليه مؤمنين حتى الخيانتان أمانة إيبا الخيانة سان ليدين إيبا إلهي سبحانه وتعالى يكون أمانيتي علمك يدين دان علمات ويقع إلهي إيبا أوبري وأمانه أمانة ذاتي هذه وحويا قدن ويانا وحي سوق ليان حديثي والنبي يقولي أخوف ما أخاف على أمتي أخوف ما أخاف إن أخوف ما أخاف عليكم الأئمة المضلون waxaa idinku cabsi badan idinka baqaya waxa weeyaan a'imada mubiriyiinta wax baadiyeysa waa xadiis mutawaatir tiran saxaabi ka badan ay warinayaan oo silsilada uu sheekh albaani ku keenayo marka waxaa la doonayaa dadka muslimiinta guud ahaan kitaabka ilaah iyo diinta ilaah in la difaaco xurumaadka muslimiinta la difaaco wadalka muslimiinta la difaaco qalabka la qaato cadowga ilaahi subxaana watacaala alxadiidu bilxadiidi yuflax bay carab tirahdaan qaniya qaniya kaa fujisa maxaan ku leedahay soomaaliduna waxay tirahdaan inaan shantaadu saa reebin sharci kaama reebo waxay kaloo yidhahdaan maxaan ku leedahay reexamarku allah mustacaan nimaan shiirkaagu ku bixin sheegsheegkaagama leexdo nimaan shiirkaagu ku bixin sheegsheegkaagama leexdo marka waxaa la doonaya dadka muslimiinta guud ahaan inay noqdaan kuwa diintooda difaaca dalkooda difaaca dadnimadooda difaacda damiirkooda difaacda ilaahay subxana watacaala raalli geliya wax walbana ka hormariya ilaahay ridihiisa iyo diinta ilaahay ka hormariya naftooda maalkooda sharaftooda cirdigooda wax walba inay diinta ilahay ku gataan baa la doonaya ilaahay ay ka dhigtaan difaaca ugu dambeeya ay ku dhamaanayaan ku halaagsamayaan wajazakum allahu khayran sal allahu wasalam cala nabina maxamed waa tahay sheekh jaamac culamaa udiinka adaladooda waxaa ka mid ahaa in runtii in dalalkan dariska ah etoobiya iyo kenya ay ka mid tahay iyo waddamo badan oo gaalo ah in soomaaliya waxyaabahay ugu soo duuleen ee hadda la xiriirto in amniga iyo shareecada islaamka lagu dha lagu dhaqmayo ee kaana qaaday wilaayaadka dalka soomaaliya kollay kal horena waan ogeen xilligii hogaamiye kooxeedyadii ma aysan jirin in wax weerar ah iyo sidaan oo kale in duulaan soomaaliya ugu wajahnaa waana wax iska muuqata hadda in duulaankaasi in arrintaa uu salka ku hayo dadka wilaayaadka soomaaliyeed ku nool maxaa iyagu la gudboon baad isleedahay oo kaalintaan oo kale ay ka qaadan karaan bismillahi alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah wabaad waxay ila muuqataa bilxaqiiqa wilaayaadka dadka jooga iyo meel kastaba ummadda islaamka ah meel kasta ay joogto in ay la gudboon tahay in ay diintooda difaacaan oo ay subxaana watacaala ilaahay subxaana watacaala ay maaragtay ugu dhawaadaani inay fadhiga ka kacaan inay aakhiradooda u halgamaan inaysan dulinimo dulinimo aysan ogolaan maanta waxa weeye sidaynu soo sheegna mar haddii qarnigii toddobaad oo kale arrintu ay tahay dadka qarnigii toddobaad qaarna uu la saftay tataarkii qaarna uu ka hortegay kulligood waa wada dhinteen oo maanta qofna kama joogo laakiin kuwana dulinimo iyo gaalnimo ay la tageen kuwana ilaahay raalli aanshihiisii iyo firdowsabay ilaa iyo maalintaasi iyo wixii mustaqbalka dheerba loo rajeynaya nolosha adduunkuna waaba iska imtixaan yar oo daqiiqadaha wey meesha aynu aragnay baa dadka u socdaayo qabrigaad aragteen baan maalin walba dad kusoo dhaafina intaynu geyno dadka aynu u jecelna intaynu geyno ku xabaana uga soo tegayna meesha uu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam maa ra'aytu mandaran sabiican ilaa walqabru afdaxu min mandar iyo wax la fiiriyo oo foolxun ma arag ilaa qabriga ayaa ka foolxun meeshaa murugta leh oo qamta ah oo aan hawad iyo saaxiib iyo war albaabkayga fur iyo warbiyo idhiib iyo warxawaan rabaa iyo waxba waxba aan lahayn qofka camalkiisa wada waxa uga horeeya wax kale ugu tegayaa ma jirto ilaahayna wuxuuna leeyahay walaa tamuutunna ilaa waantum muslimuun yaa ayuha aladiina aamanuu ittaquu llaha xaqa tuqaatih walaa tamuutunna ilaa waantum muslimuun wadada ilaahay ka boqo awaamirtiisa qaata alla kacabsigu awaamirtoo la qaato maanta kumanyaal xadiis iyo kumanyaal aayadood ba ilaahay inuu u amrayaa jihaadka inaan galno oo mar hadduu jihaadka waajibay intaasoo aayadood inagayna la hadlayaan cid kale la hadlimayaan waxaa lagu leeyahay hadhimanin adoon ilaahay u hogaansanay waxway awaamirtiisa adoon uahayn hadhiman oo meesha iyadaa ha isku tegin qabrigaa qamta ah qamtaas waxaa inooga horeeya haddaynu maanta gaalo u gacmo raaricno oo aynu nidhaahno war nimanka aan iskala noolaano cilmaaniyadba aan iska qaadano maaragtay dee dagaal iyo hadeer halkan ma geli karno hawdkaa iyo kanacadaas uma bereeri karno sidaa haddaynu nidhaahno waxa weeya waxaynu sugayahay waa meesha qamka ah oo aan iftiinka lahayn oo hawada lahayn oo neefta lahayn oo waxba lahayn oo waxaa lagu jireeyaa aysan labaatan sano iyo konton sano ahayn laga yaabo kumayaal sana inay noqoto laga yaabo hadhowna waxaa kaaga ku bedelaya jidkii salaad iyo ilaahay subxaana watacaala hortagdiisii iyo qiyaamadii iyo maaragtay janaa manaar warnimada noloshu waxa weeye middaan aan joognaa maanta waa saacado imtixaana weyn noloshii way dambaysaa weynay yaan ilaahay lagu kufrinin yaan awaamirtiisa la diidin shaydaan wuxuu hal shaydaan ku noqday hal amar uu diiday nebi aadamna waxaa jinnadii looga soo saaray hal amar oo maaragtay uu diiday ee uu khilaafay laakiin ilaahay buu noqday subxaana watacaala uu ka khayr batay shaydaan aynu ilaahay u noqono oo awaamirtiisa aynu u hogaansano oo aynu gaalada iska dhicino waqaatiluuhum xataa laa takuuna fitna amarkaa isaga ah waana waa inala wada hadlay war ilaa shirki laga waayo dagaalku waa inuu socdaa maaha ilaa lagaa qabsado oo aad iska dulayso haweenkaada lala wareego caruurtaada iyo waxgaaga maaragtay arrintu gacantaada ka baxdo adigu qabiluusha aad noqoto lagu shaqaysto oo maaragtay dhankii la rabo loogu adeegso aad ka intaa inaad iska noolaatid oo maaragtay aad caws dabayl caws cunayo kale aad iska aatid waxaas ilaahay subxaana watacaala waa inooga digaya ilaahay wuxuuna amrayaa dadka muslimiinta ah weliba culumada ah inay iyagu koomka sayidka ka noqdaan diintiisa iyagu ay noqdaan oo shareecadiisa ay ku xukumaan oo shayaadiintu ay noqdaan kuwa hooseeya ayaga iyo kelimadooda war dadka muslimiinta waxaa laga rabaa inay ilaahay dadkiisii noqdaan shacbigiisii inay noqdaan dadkii maaragtay diintiisa difaacaya inay noqdaan inay awaamirtiisa qaataan inay mataqaana waman yactasim billahi faqad hudiya ilaa siraatin mustaqiim baa ka horeysa aayadii walaa tamuutunna ilaa waantum muslim alcada ilaahay qofka gala ee xusuubtiis ilaahay isu ninkaas waxaa lagu hanuuniya waddo wanaagsan faqad hudiya ilaa siraatin mustaqiim jidka qalcada ilaahay see loo gelayaa si aan xusuunta iyo qalcada rabbi si aynu shaydaan shayaadiin uljinni walinsi cadaab dunya iyo mid aakhir dunya dunya mid aakhir kulli si aan uga fakarno oo qalcada ilaahay iyo xusuuntiisa aan u galno seebay tahay waa in awaamirtiisa la qaato wey walaa tamuutunna ayadda ku xigta wey yaa ayuha aladiina aamanuu ittaqu llah xaqa tuqaatihi walaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuun waa in ilaahay awaamirtiisa la qaato aan la dhiman qofku qabrigaas baa sugaaye isagoon awaamirtii ilaahay aan diyaar u ahayn oo jidka mustaqiimka aan ilaahayna ka baryan habeen iyo maalintii shan santa salaadood aan tukanayna waxaan ku haynaa allahuma ihdina siraada mustaqim ihdina siraada mustaqim jidka toosan ilaahay ugu hanuun mana rabtid jidka toosanaana waxa weeye waa hamyigii nebiga iyo awaamirtaas kitaabka iyo sunnada oo la qaato oo loo hogaansamo waxay inagu anfacaysaa ihdina siraada almustaqiim ayna diyaar u ahayn inaynu ilaahay waxyigiisa qaadano awaamirtiisa aynu maaragtay aynu ku toosno jidka mustaqiimka inaan naqaanaba haddaynu arabin siraadka mustaqiimka ihdina siraada mustaqiim oo aanu ku celcelino maxay naga taraysaa ikhwaani waxaa la rabaa inaynu ka sheegno yaa ayuha aladiina aamanuu ittaquu llaha wa kunuu maca saadiqiin saxaabada iyo taabiciinta isay uga run sheegeen maaragtay waxyigaan iyo caqiidadooda iyo diintooda isay uga run sheegeen inaan ka run sheegno adduunkii iyo aakhiradii inaan aakhiradii fadilno
sheekh sahal culmaa udiinka waad dhegaysanaysa arrimo kala duwan ayay ka hadleen adigu su-aasha dhankaadaan kuweydiinayo waxay tahay markaan oo kale soomaalidu waxay ku kala yaaceen meelo badan oo caalamka gudaha wadanka soomaaliya kuwa jooga waa ay og yihiin waxa dhacaya oo waa ay dareemayaan waana ay maqlayaan maalin kasta duqeymaha diyaaradaha galada soo duusha ay geysanayaan culmaa udiinkana caawa way ka hadleen si faahfaahsanna waa ay u muujiyeen adigu ka waran maxaa is leedahay dadka qurbaha jooga ee soomaalidu oo meelo kala duwan ku kala yaacay doorka kaga aadan duulaanka isbahaysiga ee hadda kusoo wajahan wadanka soomaaliya oo qaarkood xataa bilaabanaya hadda kuwo kalena leeyahay waa ay imaanayaan bismi illaahi walxamdu lilahi wasalaatu llahi wasalaamu calaa rasuuli illahi wabacd walaalow ilaahay subxaanahu watacaala ayaa arrintaas noo sheegay oo haddi arrintaas maanta wadamada islaamka ahna waa ka hadlay shacabka muslimka ah soomaaliyeedna ama dibadda ha joogeen ama gudaha ha joogeene arrintaa waxaa weeye ilaahay subxaanahu watacaala inay ajiibaan oo diinta ilaahay ay ilaalsadaan oo ilaahay subxaanahu watacaala astajiibu lilahi walirasuuli idaa dacaakum limaa yuxyiikum waxa wanaagsan oo ilaahay ugu yeeray ilaahay baa maslaxadeena naga og ilaahay subxaanahu watacaala inaanu asagaan u hogaansano oo aanun asaga subxaanahu wataa oo aanun asaga subxaanahu watacaala maslaxadeena naga warqaba adduun iyo aakhirba waxa maslaxadu noogu jirto aanu yeelno ayaanu u wanaagsan ilaahay subxaanahu watacaala inaanu u garab dhiibino ilaahay subxaanahu watacaala aan garab marno yaa ayuha aladiina aamanuu laa tuqadimuu bayna yaday illahi warasuulih waataquu llaha ina allaha samiicun caliim ilaahay subxaanahu watacaala intuu waxagooyay inaanu anaku meel kale u dhaqaaqno walaalayaal waa duuniya aakhira waa ku waa ku baaba-ayna nimankan saliibiyiinta ilaahay baa noo sheegay walaa yazaaluuna yuqaatiluunakum xataa yaradduukum can diinikum in istataacu ilaahay baa yidhi dagaalkan waa dagaal mustamira oo aan joogsanayn wey marka walaalayaal ilaahay intuu noo warramay oo si walbaba noogu warramay ونوكو إني رالي اللي جنب قولي نوش هذي يهود يا مغفارة يا نوكا وتنهيدا يا ممانتا أن أن نكون إلهي سبحانه وتعالى سيدو نجر يا أن اليالي وأن مانتا يتنمان كثيرا أن وكذا أن يا متوارا ولا لجل أن تنسوا هرنات يا هذه هذه اللي دلتا وعي ولانا ووعي حري ويرادي وي مانتا نمان كلا ingiriis baa la shirinaya oo shirkooda ingiriis baa loo qabanaya way og yihiin maanta umul khabaa'is inuu yahay inta ilaahay abuurtay waxa ugu qurunsan oo maanta diinta ilaahay weligeedna tiriri jiray oo qudus gooyay oo yuhuud farta ka saaray oo kashmiir jaray oo yuhuud siiyey hunuud siiyey oo soomaali galbeed siiyey ethoobia oo malaayiin qof ay nooga dhinteen oo weli ay nahaystaan oo n f d siiyey baalka la oran jiray nimankii xulaayee baalka la oran jiray sariiyiinta ayoo kaleeto oo maanta muslimiintii oo dhan kala qaybshay oo ayagu kuway dafada saldhiga oo ay ka jireen wadamadii kale waxaa ay ka jireen oo maanta waxa weyaadka oo sokontan iyo dhowrka dawladood waxa lagu sheego muslimiintaa sameeyey oo ilaahay subxaanahu watacaala umul khabaa'isa maanta nimanku ugu yaryaranaya unka haraadinaayo waxa weeye guldara weeye walaalayaal waxa weeye ilaahay subxaanahu watacaala waxay noo sheegayaan qur-aankeena ilaahay horey noogu sheegayo waqaaluu waxay yidhaahdeen waqaaluu gaaladii waxay yidhaahdeen kunuu ahaadeen huudan oo nasaara taatatu waa maanta taninkaa daalki faransiiska iyo ingiriisku noogu yeeraya midaas weeye ama yuhuud noqda ama nasaaro noqda ad khayr hesheen ad dawlad hesheen ilaahay subxaanahu watacaala ad hanuunteene waa wakti muqoradeeda lagu sheegayay waa labadaas mid noqda waxaan labadaa dariiq ahayn ilaahay baa noo sheegay ilaahay wuu inkaga jawaabay bal ilaahay amalkiisa maala qul bal millata ibraahima xaniifa walaa kaana min almushrikiin ilaahay subxaanahu watacaala inaad jidkiina lagu hanuunayo ama khayr leeyahay iska daaye millada nabiyullaahi ibraahim oo toosan oo shirki oo dhan kasoo leexatay taabaa toosan min almushrikiina dhacalkaana ishaaraa kugu jirto waxaa lagu leeyahay ninkii raacaa nimanka markooda mushrik buu noqonayaa nabillahi ibraahim almushrik maaha ee diinta san buu haystay kuwan yuhuudda iyo magacisana waa mushrikiin marka ninkii ku raaca sharci dejintooda iyo abaabulkooda diintii ilaahay baan haysanaa waxay noo sheegayaan maanta waa maxay kuris bay nala dhacayaan walaayaadkii beledweynaad arkaysaan waxa ka socda luqubaad u arkaysaan waxa ka socda meelaha ay soo galeen baa waxa ka socda meelaha ay sidoo dadbado haystaan ay baabasheen baad arkaysaan dadkii oo dhan kala bari inay noqdeen arkaysa baalkii aydaf ay ku talaaleen waxaad arkaysaan gobolaha koofureed baa waxaa lee bari baad arkaysaan waxa ka socda boosaaso iyo inta lamidka aydis walaa yawma yawadu ladiina kafaruu min ahli lkitaabi wala lmushrikiina an yunazila calaykum bikhayrin min rabbikum marka salaadkan lama ordahayo iyo nimankan mujrimiinta walaalayaal inaanan iska dhiraynin oo aanan maalkeena iyo nafadeena iyo waxaynaanan isugu geyn waxay noqonaysaa annagoo ilaahay hadalkiisii diinay annagoo ilaahay hadalkiisii diinay bay noqonaysaa walaalayaal waxaan kugu gabagabaynayaa walaalayaal aan iska sheegay imaanka aan iska sheeganayno aan iska dayn ilaa إلهي سبحانه وتعالى دبل ما إيمانك شباب وكل فيه ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين بين إليه إلهي سبحانه وتعالى قال ما إيمان شباب إلهي سبحانه وتعالى وكل شبابين المؤمنين ساعة هاي إيمان قاضي إيمان ساعة مصر هاي إيمان من يا هاي إلهي وما شباب وإيمان قاضي من الوكالة يا الله إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا قال شكيا معك انت الى اسلامك قلت عنك شكيوك رجل وجاهدوا باموالهم وانفسهم اولئك هم الصادقون بين الله قوة ايمان تقول شكا يقوى شوية مالكوبا الى نفسك بين كل جهاد انت الى ياك شكيين وقالوا عيوك شكرين مجرمين وخرتي قال كل رنجة اسلام قرين ونانية نفوية قرتي قوة شوية قوة كل شيء ايمان كودا ما كانت dadka dabada jeeda wanaftiin maanta dadkan haysata aruurteena meeshay martay annaku meeshaan marray sida waxaan haysta nimanku waxaa weeye walaalayaal marnaba sida ilaahay sheegay maanta ninkii inta yurub iyo maraykan iyo soo gaaray ama soomaaliya jooga caalamka maanta jooga diintiisa faami waayo oo waxaa dulqoobi weyda gaara waxay doonaysa ilaahay ka sheegay ficilkooda ku qalan waaya waxaan leeyahay يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا مركز يهودا مركز مؤمنين طوعا ولا مركز عسيمة النبي الله إبراهيم نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام عسيمة يدن مدها من الكربة مركز وعنه واجبة إلى مشركنا الدين وحرام ولو قال رأيه من دون حتى يستطاع وحرام علينا المجرمين يا خواوي حتى ودنيا هذا الإسلام الكبايو ودينا حرام تقر خلا مجرمين إلى وطرتنا طواتا ما أنت مجرم كما جنبار ما مكي عركة أنا لبن بما بحية ما أنت عركة أنت سامة بلكنا ما أنت إلى إلى يريد قال وقاتلوه حتى لا تكون فتنة ويكون دينه كله لله أنا أفكر إلى انتفاع إلى مقدم إلى إصرار ودائرة وكرجان رحمة الله عليه ويارك النبي شلي طلب تورا كسنة يهوش ونسل كسنة رحمة الله عليه وأنا لفرعي إلهي فردوسا وغفرني مسلمين تهدي تكف إلي قلالك يا حروك إلهي سبحانه وتعالى ويارك الإستشهاد يكف لي بل ويننا إلهي سبحانه وتعالى مما وعرفنا ما إنه ويارك النوي يا سلام وجعلنا وعلمتك إلهي عيسى يا دنيا آخر إلهي وعيسى يا دنيا كمدي كمكو كفرني إلهي كاقبل شهادتي أن نكون دمائنا نمارك أنه يمرتدنا كل قوة يدعونا النارك لنا كل قوة معي كتابك يتعالى لكتابك لنا كل قوة معي إلهي ما كتابنا أصدك رسولك أنا لبي فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواهم تعود الرائنا إلى وعدالك نرجو مشركين يا كان دورته ورايا وعمل قرة الرايا والله سكيت والله إله إلا الله ولا يدين إله نفسه كتبته وإلى يوقع ماذا دين دا إلهي دين دا إلهي وإن لا تفرع وإن خوارada iyo dadka hadda yan diinta aan lagu salaaba albaabka waa oo ayaga iskala jirayaan dinyaatiga iyo xabashida iyo ruwanda is iskala jiraya dalka waa xaasu soomaali maaha oo islaam maaha mujrimiin weeye wiilasha la qaltay hadday ku jiraan ilaahay uga qabad keene halka soo laabteen halka soo baxee waxaa weeye gaala ilaahay baa idinkaga warramay gaala ilaahay baa idinkaga warramay gaala ilaahay baa idinkaga warramay وحاوية بعيد لا يا نبي الله إبراهيم بعيد لا أنت عمر نبي الله إبراهيم نبي الله قال نبي الله محمد قال حول أنت إلى الابتلاء وحاوية إذا كان محي الابتلاء قال شيء ولا شيء اختيار وصلنا والصلاة دعوة قال تكبر وما نقروا إلا يؤمنون بالله العزيز الحميد وأمنان والمواصلة قال أنت ولما وحاوية ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا وما يرى إلهي سبحانه وتعالى أن يضع النار رجل هي مكبك ما هي أنا أقول يعني ما أقول يريد ما ما على ذلك سوينا ما علي مقطع نكب الجنة وعمل لنا هنا واعتزلوا بحل الله جنها ولا تفرقوا إلهي سبحانه وتعالى حرك سلام كفصنا إمارات كي وهايات كمان تلوغة نتاجنا نفسي أما أبان كفصنا وأقلنا هنا نواح مستقبل أنت بتقول هاي كلها كلها هاي لا لا كلها هاي وعن كلها ما يوكلها ولا ليال وحاوة يحرك الله كفصنا بالتوحيد كان كنت بمي إلهي سبحانه وتعالى بقرار سنة يا معوسي قصر الشد لهي كتابك ما انت يبال في القرصنة أي أيني مالك وعرامي حتى بوقانية ما أنت دين دعوة القرصنة ولا كتابك ونوران هي استجيبوا لله ولرسوله لا تعاقوا لما يحييكم وعمل أبويا يا ولما لا إلا حبيبتين ما لهم بيك أبويا ولا ريال وانفاعر ولا ريال وانفاعر ولا ريال وسيا خير كنا بوشيا وعنو كنت ترمي نفسك إليه جنبا waxaan awoodno inaan aanana ka dandigan adduunkana waa qof jooga ayaana ma jiro qofkii gaalnimo iyo isagoo maraykan iyo balgamaha ameerikaan iyo ingiriis iyo qashin daba socda ku daba dhintay gaala adduun waa kaba khasaaray waa bilaahi tawfiiq sheekh cismaan su-aasha adigu ugu dambaysa dhankaada waxay tahay in hadda waddanka marxalad kala duwan oo kuwii laga jira lagu jiray ka duwan ayuu gelayaa ma la odhan karaa haddiiba in gaaladii ay iska soo galayaan maraykankii uu diyaaradihiisa ku duqeynayo meelo kala duwan waddanka soomaaliya waxaan lagu yeeray qaramada midoobe xafiiskii nairobi ay soomaaliya hagardaamada ku waday ay u soo weecisay muqdisho ma kuu muuqataa in faraha arrinta ay kasii baxayso oo duulaanka kala duwan la isku biirsanayo hadday ahaan lahaayeen gaalada cad iyo midka madow intaba
ها بسم الله الحمد لله اللهم صل على محمد واي موقتا ورك قالدي inay soo dhilandhaansadeen oo waxba aanay la haraynin in oo ii muuqataa oo waxa la yaraatay duulaankan waa duulaan caalami ah waxa weye maraykan iyo gaalo oo dhan kuwooda caddaa iyo kuwooda madoobaaba waxa weye duulaanka way nagula jiraan ali duulaanka lagu soo qaaday hubkii ugu dambeeye noocii ugu dambeeye diyaaraadkii ugu dambeeyey ayaa laynagula dagaalamaya way way muuqataa waxaa kaloo ii muuqda insha allah iyaga jankoodii oo muuqda oo soo dhow oo aanay waxba qaadaynin ilaahayna wuxuu yidhi walaa tahinuu walaa taxzanuu waantum laclawna in kuntum muuminiin hana xisina hana murgina idinkaa sarreyn badan haddaad muuminiin tihiin inaan ilaahay qabsano kitaabkiisa aan ku dhegno ilaahay subxaanahu watacaala wuu noo gargaaraya oo ilaahay wuxuu yidhi fastamsik biladii uuxiya ilayka innaka calaa siraatin mustaqiim وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون قرصوا كل مثل لقوة حيودي والضغط توسن أيات كوكر سبنتا وعاد وقت النبي الله محمد عليه الصلاة والسلام دي سير ابن قرن أي الدنيا ومن أي قبصده مركا ددوينا مسلمين تاها وحنا نسوى تشهدين يا إلى إلهي سبحانه وتعالى أي قبصدان كتاب كيسا وكنت قالمان وجهادان ووحيسك عليان وإلهي إلهي بنا أمري وإلهي واعد الله ما استدعت من قوة ومن رباط الخيل تبهدون به عدو الله وعدوكم إلهي سبحانه وتعالى وحيري والمؤمنين دي أرسل واحد أودان الحوغة هي فردين قوف الله idinku ku baqdin gelinaya cadowga ilaahay iyo cadowgii iyo cadowgiina iyo kuwo kaloo iyaga ka sokeeya aynaan ogeyn kuwa munaafiqiinta murtadiinta mushrikiinta ee gaalada la jira marka insha allah waa arkaya in gaalo oo dhan ay isku sokeen habar wacatay laakiin waxaan arkayaa ii muuqata insha allah haddaan ilaahay qabsano oo ilaahay u noqono oo kitaabkiisa ku dhigno oo ilaahay istiqaamo la nimaadno oo jihaadka maaragtay aan u wada dareerno ka wada qayb qaadano nafteenna alle aan ka gadano in maaragtay waxba aanay naga qaadayn wax alla waxa inaga qaadayaan aanay jirin waayo ilaahay baa wuxuu yidhi aladiina aamanuu yuqaatiluuna fii sabiili illah والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا ذلك مؤمنين توحي ودقى لما يودد إلهي جدك إلهي الدين إلهي كور نقطه أي ودقى لما يود قوة قالوا قالوا أنا وحي ودقى لما يود ودد داقوك مركز ربي وحيد الله دقى لما أولياء الشيطان كما دقى لما الشيطان كيد كيس وضعيف ومتمردرا إلهي سبحانه وتعالى وحوير القرآن الكريم إن كيدكم عظيم haweenka markuu rabbi ka hadlayay wuxuu yidhi idinka haweenyahu dhagartiinu waxa wey waa weyn tahay nabiyullahi yuusuf calayhi salaam halkana alla wuxuu leeyahay ina kayda shaydaani kaana daciifa tabar waxa weeye shaydaanka kaydkiisa ama dhagartiisa waa mid aada u liidataa marka ilaahay subxaanahu watacaala waxa uu maaragtay awood inagu siinayaa waxa weye inamaa suldaanu cala aladiina aamanuu waxa weeyaan ilaahay wuxuu u gargaarayaa kuwa ilaahay rumeeye rabbi tala saarta marka waxa weeyaan shaydaanku waxa weeyaan iyo iyo maaragtay awliyadiisa oo dawaaqiinta iyo gaalada iyo munaafiqiinta iyo murtadiinta waxba laga qaadi maayo ilaahayna waxaan ka baryayaa inuu ilaahay jebiyo maraykan ilaahay diyaaradahooda rido ilaahay waxaan ka baryayaa uganda ilaahay baabi'iyo burudiis alla baabi'iyo kenya alla baabi'iyo etoobiya alla baabi'iyo ilaahayna shahaadadiisa ha ka aqbalo yarkii dhallinyarada ha khayr allaha siiyo naga farxiyey maaragtay istishaadida ku galay beledweyne oo ummadda soomaaliyeed oo muslimka oo dhan ka farxiyey yowmayn yafraxu lmuuminiin inta iyo istishhaadiyada iyo maaragtay gutada istishhaadiyadana inay hadalka halka kasii wadaan allaha barakeeyo maaragtay dadka muslimiinta ana allaha u gargaaro waxa weeye dawaaqiida oo dhan puntland somaliland iyo maaragtay waxaasoo dhan gaalada u adeegaya ee etoobiya ka wada amal qaadanaya ilaahay ha rido alla ha rido oo allaha qabto إلهي مجاهدين تيس الله وقرقان كتاب كقرآن كان كل الله كير للمد التوحيد كان لا إله إلا الله محمد رسول كل الله كير أيضا التوحيد كان كل الله كير أدبط وما سنت بس والله إذا أنت سأكون بالدمين يا إلهي خير أكبر إذن كان عين كسير
واليغال في عتابي إن للدين انتسابي لا وربي لن أبالي همتي ذو الجبال أي معنى للجمال إن غدا سلمنا فيقول عن حجابي أنه يغني شبابي واليغال في عتابي إن للدين انتسابي لا وربي لن أبالي همتي ذو الجبال أيها الذي
waa hagaag doodaasi waxaa ay dhex maraysay sheekh sahal cabdiraxmaan oo waddanka switzerland ku sugan sheekh jaamac cabdisalaan sheekh taqyowdiin iyo sheekh cusmaan shire idaacadda alfurqan ayaad kala socoteen caawa dagaal ayaa muqdisho ka dhacay aada u xooganaa cidulsha jidka warshada ay qaybo ka mid ah halkaa lagu weeraray hadda xaaladdu ay degan tahay buuhoodle sidoo kale dagaal ayaa iyan maanta ka dhacay somalilan iyo dadka deegaanka u dhexeeyey guud ahaan dhegeystayaal barnaamijkii saak aan idhahda dhuxuraysyada waa naga intaasi guntii iyo gunaanadkii jadwalkeena idaacadeedna waan isla soo gaarnay waxay noo soo bilaabatay idaacaddatan saacaddu markay ahayd tobanka oo qadara daqiiqdala inta hawada aynu guda jirnay waxaan idiin soo baahinay barnaamijyo kala duwan oo xaqiiqda ku salaysnaa iyo warar kala duwan ayaad dhegaysateen caawa qaybta shaqada wararka iyo barnaamijyada anigoo maxamed dahre ayaa idiin daandihinayay farsamadan maxamed cabdulaahi ayuu ahaa inagoo isku duban waxaan idinkaga tegaynaa aayadaha qur-aanka